maadaama lagu jiro tobankii ugu dambeysay oo gabagaba ay tahay bishii rabadaan to barakaysnayd iyadoo mar walba ciidamadu shaqadood ay joogto tahay habeen iyo maalin haddana bisha barakaysan maadaama ay ciidu farxad ay tahay waxaan rabnaa dadkii inay farxad ku iidaan inay amni ku iidaan inay adeegyadooda dadku ay ka adeeganayaan ganacsiyadii iyo carwooyinka iyo dharkii la gadanayo inaysan dadkii wax caqabada la kulmin oo amni darro ah iyo wax kaleetoo dhibah sidaa darteed waxaanu soo hawlgelinay ciidamadii oo dhan baanu soo hawlgelinay suuqyadii iyo wadooyinkii iyo meelihii shaqooyinka iyo ay ka socdeen baanu geynay waxayna sugayeen amniga waana ka shaqaynaynaa markay dhammaanta insha alla mar walba sii wadi doonaa mar walba amnigu muhiimad buu noo leeyahay shaqadaasna waa u taagnaana habeen iyo maalinba ilaa iyo intii la bilaabay hadda howlgaladan ugu dambeeyey ciidda loogu diyaargaroobayo guud ahaan amniga lagu sugayo ma jireen dad aa usoo qaqabteen way jiraan dad badan baa loo soo qaabtay intay shaqadaan wadnay dhallinyaro badanaabaa amni darada ka shaqaysa oo mobiladana furta waxna kufsina sameeya waxay kaloo iyaguna sameeya dadka ay dhibaan intaas waa soo qabanay xabsiga garoobo adigu ilaa sodoomiyaan ku xiran saldhigana hadda waxaa ku xiran sodoomiye kale waxaan rabnaa inaanu sugno maalmaha haray oo isu keeno intii markaa aanu qabano kala hufno intii dambiilayaasha noqota waxaan rabnaa inaan u gudbino xabsiyo ka baxsan gobolka nugaal dhalinyaradan inta badan ee moobilada furata iyo tuugnimada ku dhaqanta waa wax soo noqnoqda oo iyagu yiyibaada maxaa marka xal looga gaari waaye dhalinyaradan arrintaas waxaa mar walba fududeeya inay soo noqnoqdaan mar walba waxa weeyaan waxaa imaanaya waalidkii inankii markii lagu soo qabto mobilkii oo dhibanihii yimaado oo ku caddaado dhibanihii laftiisii baa wuxuu ka qayb qaadanayaa inuu qoladii isagii bay aadaysaa eedaysanihii dhibanihii bay aadayaan waxay mobilkaaga waa ku gadaynaa noo siida hadhow dhibanihii wuu imaanaya ama maxkamaddu tegaya ama ciidamadu u imaanaya wuxuu leeyahay anigu xakiisa aanu haysto ma jiraan arrintaasna waxa weeyaan waxay sababtaa keysku dhibana la-aan ma socon karo meel hadhow kiiskii ku dhaqaaqo buu waayaya waana arrinta caqabada nagu haysa marka dadka noocaasa falalkaa lagu soo qabto ay ku caddaadaan ama kufsi ha ahaato ama ha ahaato mobil furasho ama dhaawac kaleetoo laysu geysa ha ahaadee intaba waxaan rabnaa inaanu qofku uu ciqaab muro oo aanu gudbino waayahay marka faarax dhaliisha shacabka soo jeedayaan waxaa ka mid a markii la yirahdo amniga waa la sugaya ciidamada sugayaan in bacaha gaadiidka laga fiiqo oo dadka ay ka dhigeen amnigiiba waxay noqdeen in baca keliga la fiiqo ayaamahan intaanu shaqaynaynay ciidanku waa lugeynayeen magaalada ku jireen amniga dadweynehay sugayeen xaafadahay gelayeen waxay la shaqaynayeen guddoomiyaha xaafadaha hawshaas hadda ilaa saddex beri saas baan ku wadnay ilaa dhowr beri oo kalena waa ku wadaynaa maalmaha ugu dambeeyana waxaan rabnaa inaanu jackbointiya badan dhibno oo bacaha iyaga laftooda la dagaalano oo dadka badan waxay ku sameeyaan waa lagu dhuuntaa bacda dad badan oo arrinta laftiga taliya bacaha laftigood hadda way soo bateen maxaa xal iyaga qorshaha dhabta oo aad ka dejiseen muxuu yahay waa iyagana waa usoo jeesanaynaa waa ku xijinaynaa waxaan rabnaa hadda tanaan sugaynaa dadkiiba adeeganaya iyaga waxaan rabnaa maalin iyo habeenba inaanu jackbointiya badan dhibno lagu qabto waxaa jirtay ayaamihii lasoo dhaafay warar sheegayey in gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo gaadiid la soo geliyey waaraada oo layiri qaraxyo iyo waxbay wadaan wararkaas suuq la soo geliyey iyadoo wararkii u dambeeyeen ay sheegayeen in garowe ay kusoo wajahayiin gaadiidkaas wararkaas xogtaa ma haysaan maxaase diyaar garoowe idinkaga ah waana soo gaartay xogtaasu meelaha laga soo galo iyo jackbointiyadana waa xirray magaaladana waa ka shaqaynaynaa insha allah waa diyaar baan unahay waxaan haddii ay yimaad inaan fashilino shilaa insha allah waxa weye waa u diyaar garoomay ciidanku waa diyaar weeye haddeer ciidamada shaqaynaya kuwa ka badan baanu keennay maalinta ciidda ah iyo maalinta ku xigtoo kasoo horeysa ilaa dhowr boqol baan inaan soo gelino waxaana meelaha lagu cibaadaysanayo iyo magaalada oo dhanba shacabka waxaan faraynaa shacabka aad baan ugu mahadcelinaynaa waa shacabka aad bay aleerta u yihiin waa nala shaqeeyaan haddii caagad meel la dhaw ay ka sheegayan waa noo soo sheegaan mar walbana wixii ay noo soo sheegaan waa ka jawaabnaa waana ku adkaynaya inay mar walba amnigooda ilaashadaan wixii ay ka shakiyaan cidday ka shakiyaan iyo gaadiidka ka shakiyaan ay noo soo sheegaan